Sare u kac xooggan ayaa ku yimid qiimaha shidaalka suuqyada magaalada Hargeysa kadib markii uu shidaalka ka qaaliyoobay dalalkii laga keeni jiray iyadoo uu saameyn ku yeelatay darawallada kaxeeya gaadiidka. Qiimaha shidaalka ayaa waxaa hadda lagu kordhiyey fuustadii saddex doolar halka markii hore uu mari jiray qiimo dhan siddeetan iyo shan doolar. Qaar ka mid ah gaadiidleyda magaalada Hargeysa ayaa ka warramaya saameynta ay kala kulmeen qiimaha shidaalka oo qaali noqday.
annaguna waxaanu naqaanaa uun dee marka maciishadu ay kacdo waxna kusii daruun muhiimadda ugu weynna waxa weeyaanuun in la wada shaqeeyo anugu waxaan leenahay arrinkaa bal wax laga qabto ganacsatada shidaalka keenta oon leenahay waar ummaddiinna u naxariista waxa weeye marka baabuurta yara tagaa sidaa dad baa lagu biiliyaa waxa weeye markuu shidaal ku shubto toban doolar shan iyo sagaashan kun laga qaado ee gaadhigana siddeetan kun laga qaado ummaddii waxba ma soo hadhayso marka waxaan leenahay xukuumaddana hoos ha u eegto dadkeeda dadka xukuumadduna eed badan ma leh dadka ganacsatada shidaalka keena ayaa ummadda shidaal ku qaaligaray markaa qof walba wuxuu gaadhigiisii baarkiga u geliyey shidaalkaa qaali asmaa magaalada hargeysa santarkii weeye caawa gaadhigan waan xaraashiyo waxaan u keenay cadha aa ka qaaday shidaalka iyo dhibaatada marayo ayaan sayladii baabuurta lagu iibinaya maan keenay waxa weeye baabuurtii lama wadan karo xaaladda dalku galay iyo shidaalka halku marayo shidaalkii intaa soo jeerba iminka intan gaadhigaa watay nagu labalaabmay marka waxa weeye haddii xaaladdii dalku nooca noqotay oo shidaalkii oo waxa weeye maantana cashuur kale lagu sii kordhiyey waxay noqonaysaa inaan birtii iska dhigno oon waxa weeye dee wax kala qabanno maadaama oo waxa weeye baabuur aan la wadan karin dee lama wadan karo gaadhiga boqol kun waxa weeye gaadhiga waxa weeye biiniska waxa weeye labaatanka kilomitir boqolka tobanka litir shidaal ku cabbiya sidee loo wadan karaya lama wadan karo baabuurta waan xaraashanaa seeladii waxaan taaganay bartamaha suuqa hargeysa wax alaa wixii lanaga sita caawa waanu iskaga deganaa waxba kuma hayna baali mawlida cusmaan ibraahim oo jooga magaalada hargeysa waddanka sixir barar aad iyo aad u saameeyey baa jira dee iminka baabuurtii inaanu iska dhignaan in yar u jirnaa shidaalkii qaali buu noqday maalin kastaba waxbaa lagu kordhinaya un subaxii waad ugu soo toosaysaa unoo lacagunbaa ku kordhaysa markaa dowladda waxaan leenahay weliba dee wasaaradda ganacsiga dee nimankan dalka wax keenan waa inay naga qabtaan oo dadka waa in loo turo oo dadku waa dadkiinnii dadkaad madaxda ku tihiin haddii maalin walba sixir bararka wuxun lagu kordhinayo marka dambe oo la soconayaa marka waxaan leenahay dowladda somalilan dee sidan wax laga bedelo dee ganacsatada waxaan leenahay oo dadkiina u naxa oo noo tura oo xunaha naga gurinee wax nagu soo celiya almihinu dee xataa qofka qofka hadduu wax saaraya waa inuu wax yar saaraa halkii litir baa imanka sagaal kun iyo afar boqol buu maraya subax kasta waxbaa ku soo kordhaa subax kasta marka waxaan leenahay dadkaa loo naxo sare u kaca shidaalka ku yimid ayaa waxaa saameyn kala duwan kala kulmay gaadiidleyda kuwaasoo qiimo yar ku qaada bulshada ay u shaqeeyaan ee ku nool magaalada hargeysa ee maamulka somalilan